madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleed galmudug mudane cali daahicda ayaa xilka ka wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha ciyaaraha galmudug iyo sidoo kale wasiirka hore wasaaradda arrimaha ciyaaraha galmudug isagoona sheegay in uu rajaynayo inuu ka soo baxo shaqada loo egmaday wasiirka cusub ugu horan ayaa waxaa ka hadlay maamulka wareejinta wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha ciyaaraha galmudug cabdiwahaab sheekh bukar isagoona sheegay inuu u rajaynayo in shaqada walla la garab galay wasiirka cusub isaguna uu kula dardaarmay inuu meesha kasii wado hawsha wasaaradda arrimaha ciyaaraha galmudug xilka aan ku wareejiyo xilka wasaaradda arrimada ciyaaraha walaalkay wasiir maxamed xuseen jaamac macruuf oo aan rajaynayo inuu maaragtay wax badan oo horumar iyo wanaag kusoo korin doono galmudug dhammaan waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan saaxiibadii la soo shaqeeyay wasiiradii iyo degmooyinka oo toddoba bilood aan wasaaradda joogay bishii lixaad lixdeedii ayaa wasaaraddan la ii magacaabay waxaana maaragtay ilaahay qadaray inaan bishaan wareejiyo oo labada kun laba kun labaatan shanta bishii maalinta labaad abriil february aan iraade marka waan ku faraxsanahay galmudug intii aan usoo shaqeeyey waana usii shaqayn doonaa bulshada soomaaliyadna u shaqayn doonaa waxaana maaragtay dhammaan mahad ballaaran iyo farxad la wadaagayaa deegaanadii iyo degmooyinkii la soo shaqeeyey waxaan rajaynayaa galmudug guul iyo barwaaqa aan u rajaynaya iyo soomaalo idin dhanka kale wasiirka wasaaradda dhammaan ciyaaraha galmudug maxamed jaamac xuseen macruuf ayaa dhankiisa sheegay inuu ka soo bixi doono shaqada loo egmuday ayna tahay waajibaad saaran ayna kula hadlta doonaan dhalinyarada galmudug
shaqada halkii uu geeyey un baan aniguna kasii amaqaadi doonaa walaalkay kolley cabdiwahaab waxa waaye ma naga tegin waa nala joogaa wasaaraddu waxay ahayd qori isu dhiib meeshii uu geeyey ayaan aniguna kasii ambaqaadi doonaa waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inaan ummadda wax badan uga faa'iideeyo karaankayga iyo intay aqoonteedu ay gaarsiisan tahay insha allahu tacaalana muhiimaddu waxay tahay in dhallinyarada iyo ciyaarahaba labadaba jaanibba xooga la saaro gaar ahaan weliba dhallinyaradu waa dhibaatooyin fara badan baa iska haysta dhinaca wacyiga dhinaca fahamka dowladeed dhinaca skiilska iyo xirfadaha jira marka inta badan dadku waxay aaminsan yihiin wasaaradda in ciyaaro iyo banooni keliya looga hadlo laakiin wasaaraddu intaa way ka wada fac weyn tahay waxayna muhiimaddeedu tahay in labada dhanba si baralel ah loo dhiso dhinaca ciyaarahana haddee cayaaru meelay ka jirto waa meel nabadu ka jirto marka cayaaruhuna waxay astaan u yihiin nabadda iyo isdhexgalka iyo dowladdiska marka waxaa kaloo intaa barbar socda dhinacii kale ee dhallinyarada dhallinyarada in xirfad loo abuuro wax badan wacyigooda kor loo qaado arrimaha baakii dhibaatooyinka ku ahna laga laga baraarujiyo wixii dantooda ahna lagu hago marka madaxweynaha iyo boolisiga kolley uu kuleeyahayna wax badanaan baakii aan ka ogahay oona kala shaqayn doonaa aad bay u mahadsanyihin madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka xildhibaanada dhammaan wasiirada galmudug waxaan leeyahay guul insha allahu tacaala iyo isku duubni waxaana u rajaynayaa inaan annagoo isku duuban meel fog ku xagaarsiin doonno wasiirka cusub wasaaradda dhalinyarada ciidaha galmudug laga fadhiyana waxaa loo keeno caqabadaha dhalinyarada ku gadaaman kuwaasoo qayb ka yihiin kalabaasanaanta dhalinyarada galmudug kala baasan yihiin iyo sidoo kale shaqala'aanta ka jira deegaanada galmudug taasoo looga fadhiyana waxaa loo keeno caqabadaha haysta dhalinyarada deegaanada galmudug